jowhar magaaladii inkahoreyti dhul ahaan lan araga in laka beero koro beriis adaga kunsaaaboqoidaisiyeedkii kureed markee tijaabooyin laka suubi magaalooyin badan oo webiyaal maraayaan haddaba beeraleyda degmada seyti waybayo dhibaato ka qabanaa helowka daawooyinka laka kobciyo walhasaarowka beriiska oo ilaayo hadda beero qaar iyo wedaan qoonyahan yacquub buule cali oo baraday cilmaga beero iyo waybowsi sheegay in soomaaliya iyo hadan baahantaa in laha noolay walhasaarowka si dadkiyo undeeran iska filnaasha aqoon-yahankan iyo waybasaashaata isku dowhay taariikhda beero beriiska jowhar iyo markii inkahoreyti oo beriis laka beera dhul soomaaliyeed
meesha la yidhaahdo fidanta beeraha banaanay ka tirsan tahay ama baari iyo banaanay ay ka tirsanta waa beerahooda ayaa lagu tijaabiyey aabayaashan waxaa lagu yidhi meeshaas waxaan rabnaa tijaaba beriiskaas inaan ku dhigno dhul ay idinka helno beerahaynia saas loo meesha loo dhiibiyo tijaabadaas lagu sameeyey iyo dii nooca beriiska la keenay waxay ahayn laba nooc nooc la yidhaahdo shendow noocka labaad muxuu asna kendow labadaas nooca la keenay wadanka soomaaliya sideedaba beriiska lagu soo bilaabadaas labada nooc ay ahaayeen sanadkan sida idinku sheegay iyo dii ahayd tijaabadii markaa la sameeyey beriiskii wuxuu noqday xilliga habuuqa markuu gaaro oo shafitaankiina u gaarin mid dhulku hoobanayo cabdulaahi maxamed oo ku mid ee beeraleyda jowhar weybows sheegay in xiligun yo kadhibiyin walhasaarowka dalka ta'aseyti oo sababangata inay helo waayaan daawooyin abuurka laka kobciyow beerta afar jiwaal waa oo ku jiraan kharashkana waxaana tacbadi waa laakiin waxaa kusii macaaleed inaa kharash iskaashata sii yeeli lahay micnaa saan waa kusii badi lahay micnaa iskaashata diyaallaahay micnaa dalaalka aadaa usii badi lahay laakiin iskaashi la-aan ay ugu dhacdi kistaan kistii ana tawartii iyo awooddiia ku tacbaday qarashkeeda ma iska haysana beriiskiina dalagii weyneenno suuqa soo gelina waa iska jecelnahay laakiin qarash la-aanaa iska jirto awooddaana laakiin wixii tabartaana yuuriya iskii soo gadanaya ku tacbanaya magaalada jowhar oo ku mid ah magaalooyinka inta badan iyo dadsho ka tiirsiyan walhasaarowka beero iyo xiligun ambaahan in lagu kaalmay daawooyinka dalagyadiio laka kaabow